magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle waxaa kusoo badanaya dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay kuwaasi oo ay wax ka bartaan dhalinyarada ku nool jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ibraahim sheekh maxamed oo ka mid ah dhalinyarada baratay cilmiga kumbiyuutarka oo waraysi siiya idaacadda isnaay ayaa sharaxaya faa'iidada uu leeyahay in la barto cilmigan faa'iidooyinka way fara badan yihiin sideedaba macnaha advantagena waa leeyahay kombyuutarka sidoo kale faa'iidarna marka waa leeyahay haddii aan ku horay hal iyo laba iyo saddex faa'iidooyinka waxaa ka mid ah waxaa u baahan marka hore qofka marka baraha ah iyo bartahaba labadaba way u baahan yihiin barahana hadduu marka macnaha bara oo iskuullada hoose dhexa sare uya uu baahan yahay casharadaba ku bixinaya imtixaanadaba ku diyaarsanaya haddii jaamacaddiga sidoo kale uu baahan yahay faa'iidataas baa ka mid ah sidoo kale waxyaalo fara badan calculationka iyo xisaabaad ganacsigaba qofkii ku samayn karaa sidoo kale marka adduunyada maanta maadaama horumartay waxyaalo fara badan oo la soo kogi kara buu ku samayn karaa dhinaca kale raxmo maxamuud cusmaan ayaa ka warbixisay ujeeddada ay u baratay cilmiga kumbiyuutarka iyadoo gabdhaha ku nool deegaanada hirshabelle ku boorisay in ay wax bartaan barashada kombyuutarka waxaa bilaabay senteembar kii walaahi ujeedada aani maanta kombyuutarka u bilaaba waxay tahay ma aqoonin horta saa gmail loo samaysto ma aqoonin saa wax walba loo samaysto maasha alla hadda waa aqaanaa ani kombyuutar saa loo shido saa wax walba loo koobiyeysto si loo dhinti karay wax walba waa aqaanaa gabdhaha ma u badna inay kombyuutar ay bartaana gabdhaha hadda waxaa ku dhiirigelinahay anaga saa hirshabeel u nahanay inay kombyuutarka ee bartaano saa ani u bartay camal dhalinyarada ku nool caasimada hirshabelle ee joobhar ayaa wax ka barta dugsiyada sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda ay maamusho waxayna helaan waxbarasho taya leh